waa nasiib daro inaynu maanta sida soomaaliya oo labiyo labaatan sanadood dagaal ka socday soomaaliyana labiyo labaatan sanadood nabad aheed maanta dhul dhulkeena kamid ah oo maanta la barakiciyo aada baynu fool xumahay waxaan marka hore cambaareynayaa magaalada nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka udhashay so soosha koonfureed ee ka dhigtay magaranaysaay siyaasad inay koraas ku doontaan dhiigi dadkooda waa ogeyd in khaatumo markii lagu dhawaaqay taleex lagaga dhawaaqay raggii ka dhawaaqay dagaalkii buu hoose ka dhacay ayaa u sabab ahaa waa kuwii markaa xamar tegey ee kuraasida baarlamaanka xamar ka qayb galay haddana waxaan maya qoladan siyaasiyiinta ka socota magaranaysa dowla goboleedka garowe inay magaranaysa ay u socoto ay doonayaan inay dowladda halkaa dowla goboleedkaa deerisa doorashooyinka inay ka qayb galaan bay doonayaan marka waay waay waxay doortay inay dhiig ku falxashaan markay doonayaan kuraasida wax laga yaqasoodaa weeye waxaa kaloo iyadana aan jeclay marka inaan xagga somaliland sheegana waxa ah nasiib dara ina somaliland maanta dhulkeeda lagu dagaalamayo oo xoogag kala sheeganaya ayay ku dagaalamayaan ayaguna ka aamusto waxaa malaa ka qurxumaada tio la ohan lahaa somaliland waxay isku haysataa iyo dowla goboleedka magaranaysa ee garowe maanka laba xoogo midna aan somaliland ba ku dagaalamaya taas waxay kutusisaa in dalkeenu uu kusoo ururay kusoo uu kusoo ururay dalkeena aad mooda inuu kusoo ururay magaranaysaye sanaagta magaranaysaye galbeed soosha waqooyi iyo togdheer ilaa sale ay kusoo xirtay taas taasna taasna waxay kutusaysaa cabanida iyo magaala taagdarada dawladdeena iyo inaan ujeedinba shacbiga shacbiga shacbiga halkaa lagu dilayana waa shacbi aan waa shacbi aan leenahay weeye in dawladdeenu maanta aanay ujeedin inay dadkeeda daafacdo inaanay ujeedin inay saddex sane jirto inay maamulka gaarsiiso somaliland dhulkeeda dhan mo sidoo magaranaysaasanaagta barina waxaa ka taagan ogtihiin aan gacanteena ku jirin marka waxa weeye dawladdu waxay ku mashquulsan tahay sidii ay macaaridka un ay uga daba shaqayn lahayd inta kharash ku bixisay magaranaysa macaaridka sidii loo baabin lahaa si loo dacaydeyn lahaa si dadka loo kala furfuri lahaa si qadaaya loogu kala bixi lahaa bay ka shaqeynaysaa furfurkii somaliland bay ku jirtaa ay magaranaysaa dawladda siyaarani ka madaxdayahay waxaa iyadana aad u mudan sheegaya hubaal iyo media dhibaato lagu hayo waxa weya horta bahalkii qaranka nasha t v-gi wuxuu isku rogay meel dadka laga caayo annaga lanaga caayo mid qaran maaha cid cid la garan mayno mediana gacan xun baa lagu haya wata maanta lasoo daayay ninkii hubaal loo hayay dembigeesii taas waxa wey isdila hadday dawladdu ay sharciga qaban weydo oo ay qofkii dembi loo haysta ay gacanta ku dhigi weydo oo maxkamad keeni weydo waxay imanaysa inu dadku kala aarsado oo qabaal u kala aarsado markaa foolxumada maanta dhacday waa mid waa waa wixii isa soo taraya foolxumooyinka dhexayay markaa waana maantana arrintaa waxaan leenahay dawladdu waa inay dembiilaha ninkaa dembiga lagu haya lagu tuunsan yahay waa in xabsi lagu soo celiyaa oo la mariyaa dee halkii sharcigu marayay haddii waxa wey qof kasta gacanta ku qaadanaya xilki sharci ku qaadanaya marka waxaan kusoo gaboweyn hadalkaygii dawladda waxaan leenahay waa ina ka hadashaa taleex waa ina tusayn dhulkeedni nahay haddii kale waxa weeye qodobka u weynaa markaa doonaysa inaad dhisid ummad state huurka qarannimada waxa kami ugu muhiimsan waxa wey inuu dadku dalku uu leeyahay dal iyo dal laysla yaqaano xuduud uu leeyahay dadna uu leeyahay marka haddii ay kaa maqan tahay boqol shan labaatan dalkii kaa maqan yahay dee qaran mati waana si si cad baana usii daayay dawladdani inaanay dalka aanay maamulkiisa gaadhsiinin ictiraafki waa la aragto mugdi buu galay waa laga arkaya maanta max ictiraaf oo lagu hadalhaya ama jiro iyo qorshe la hayaa markaa dadkii ku dhinteen waxaan leeyahay ilaahayna naxariistaas siiyo kuwa ku dhiigi ku falxeen waxaan leenahay waa dadkiina ka daaya aada darajada ku doonaysaan dadki darajo laguma doono dhiigi dadkiina taleexna